mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug maamulka magaalada dhuusmareeb macalimiin waalidiin iyo aqoon-yahano ayaa ka qayb galay munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay oo lagu daah furayay kuliyado cusub oo lagu soo kordhiyey jaamacadda balaasam faraxiisa dowlad goboleedka galmudug taas oo lagu qabtay magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug kuliyadaha cusub ee lagu soo kordhiyey jaamacadda balaasma ayaa kala ah xanaanada xoolaha beeraha iyo sidoo kale shareecan law maamulaha jaamacadda balaasma faraceeda galmudug doctor axmed muxiidiin hiraabe ayaa ugu horeyn ka warbixiyey baahida keenta in xilligan lagu soo kordhiyo kuliyadaha jaamacadda jaamacaddu jaamacadaha kale ee dalka ku yaal waxay ugu gedisantaha waxay tahay jaamacaddu waa centralized marka laga hadlaayo oo ah maamulkeedu waa hal shahaadadu way midaysan tahay ardayga ka qalinjibiya baydhabo ardayga ka qalinjibiya kismaayo ama beledweyne ama dhuusamareeb isku shahaado waaye ruraantii marka laga soo hadlaayo kuma qorna ardaygaas beledweyne uu ka qalinjibiye kuma qorna waxay ku qoran tahay blasma university caawa waxaan u madansannahay saddex faculty oo qayb ahaan ka harsanaa facultiyada ay jaamacadda dhigaysay sanadihii u dambeeyey run ahaantiina maanta aan rajaynayna semesterka marka aan furayna waxay tahay waxaa u diyaarsan ardaydii soo selagti garaysay inay kuliyadahaasi bartaan dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug cabdisamed salaad aadan saweyne ayaa sheegay in kuliyadahan lafdhabar u yihiin barashada culuumta deegaanada dowlgoboleedka galmudug waxaan isleeyahay waa kuliyadaha lafdhabarta waa soomaaliya oo dhan gaar ahaan reer galmudug marka laga hadlo veterinary medicine ama xanaanada xoolaha marka laga hadlo beeraha waxaan isleeyahay waxa ka maqan waa waa khayraadkii badda xoogaa haddaan reer galmudugnahana badda waxaa la yidhaahdaa kuma jacsanidin laakiin fahamka iyo baraaruga ayaa keenayo in loo laabto kuliyadaha lafdhabarka u ah wadanka bulshadana anfacaayo waxaad ogtihiin ardadanada waxay ku mashquulsan yihiin markay dugsiga sare ka baxaan inta badan waxaad moodaa kuliyada isugu dhodhow inay saaran yihiin ayaga dhan waxaana yaraana markaasoo kale fursadaha marka caawa waxaan ku tali lahaa oan rabaa dardaarankai hore inaan ku biiriyo aan ka faa'iidaysano kuliyadahan cusub
ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug xasan cabdulaahi cascasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhallinyaradu marka ay dhammeeyaan jaamacadaha ay la yimaadaan hal abuur qof kasta oo wax barta waxaa qalbigayga jirta inuu shaqaalo noqdo waxaan rabay ardada inay aada warkaas ay u fahmayeen inta halkan fadhiso qof kasta oo wax barta qalbigiisa kuma jirto inuu wax soo saarto waxaa qalbigiisa ku jirta suu shaqo u heli lahaa oo shaqaalo u noqola inaan shaqaalo noqotaa wax ka liitaa ma jiraan adiga oo wax lagu soo baray oo intaa soo maray oo la rabay inaad wax bedesho inaad hamiso ood wax u barato inaad shaqaalo noqoto nasiib daro horta ka weyn ma jirto waxaa la yidhaahdaa aabbayaashiin ayaa idinka fiicnaa aabbayaashiin ayaa idinka fiicnaa waxay idinkaga fiicnaan aabbayaashiin weliga shaqaalo ma noqon xoolihiisu dhaqan jiray beertiisu fali jiray wuu ka xishoo jiray inuu qof u shaqeeyo adiga marka waxaan bartaa leeda jaakadaa soo qaadanaya shaarcadaa soo qaadanaya waxaan bartay wiil wax bartaanaya xaa barat waxba ma aada baran xaa barat xaa soo kordhis shaqaala rabta inaad noqoto soo ma maxaa baratay maxaa soo kordhi maxaa dalkan kusoo kordhisay maxaa abuurtay aabbaha haddii xitaa uu cayr noqdo wuxuu ka wuxuu ka xishoo jiray inuu shaqaalo noqdo beero fali jiro digrii qaru abuuran jiro wax kale ma aqoon dadnimaday ka mid ee soo ma